الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen jimcaha taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha koo iyo tobanaad ee dulqacda sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah saddex sano oo ka soo wareegatay xukunka xasan gurguurte ee kooxda riddada soomaaliya maxay yihiin caqabadaha amni iyo siyaasadeed ee uu wajahayo futuuxaadka mujaahidiintu ay ka samaynayaan wilayaadka islaamiga ah iyo fashilinta xamladii iyo shaadala dirirka ahayd maxay oga dhignaayeen saddexda sano ee xukunka xasan murtad falanqeen iyo isultaag ayaad maqli doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah boqol qof muslimiin ah oo ku shahiiday duqeymo ka dhaca filistiin iyo trump oo weli sii wada safarka uu lacagaha uga aruursanayo dawaaqiidda khaliijka qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah xaflad lagu soo gebagabaynaya macadu shariica ee wilaayada bokool oo lagu qabtay degmada tieglow mas-uuliyiin iyo malaaqyo kelimaad ka jeediyey faafreebka wararka ayaad ku dhegaysa doontaan shacabka soomaaliyeed oo si adag uga falceliyey xadgudubyada ay dowladda riddada imaaraadka carabta kula kacday dumarka muslimaadka ah maxay tahay dhacdada laga yaqyaqsaday ee ka dhacday magaalada dubay wakhtigii halkaas lagu soo dhoweynaya gaal trump iyo mujaahidiinta nusratul islaam oo weerar laba boqol askari lagu dilay ka fuliyay dalka burkina faso qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubintii adaleynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin walaalaha faysal xasan iyo maahir ayaa faafreebka caawa igala qaybgeli doona anna halkan ee adagla socodsiinaya waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء
waa hagaag dhegaystayaal qodobka uga horreeya ee barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa saddex sanno kadib dowladda riddada ee uu hoggaanka u hayo xasan sheekh halkee ayay maanta taagan tahay siyaasad ahaan militari ahaan iyo dhaqaale ahaan aan soo dhoweeyey walaalka faysal xasan heye faysal waad mahadsan tahay bashiir xasan sheekh maxamuud wuxuu xilka madaxtinimo ee villa soomaaliya ku guuleystay shan iyo tobankii mey labada kun laba iyo labaatanka muddo saddex sana ayuu joogaa dabcan xilka oo maanta saddex sano ayaa u go-day waxaana dabcan muddadaas iyo maraaxishii ay soo martay ee xukuumaddiisaba in badan aan uga hadalnay barnaamijyo kala duwan oo idaacadda andalus ka baxay iyo xitaa muuqaalo ay baahisay muasasada alkataa'ib waxaana dabcan qofkii doonaya uu dib ugu noqon karaa xalaqaadkii geedigii gurguurte ee muasasada alkataa'ib ee shanta xalqo ka koobnaa dabcan maadaama weli xukuumaddiisu ay jirto fasaadkiisuna uu weli socdana insha allahu tacaala barnaamijyo intaas ka guda ballaaran waan usoo gudbin doonaa dhegeystayaasheenna balse haddii aan dulmar kooban ku sameyno nidaamka ninkan sidaad og tahayba sanadkii labada kun laba iyo labaatankii markii ninkan uu ku guuleystay doorashada wuxuu durbaba garaacay durbaan dagaal oo dagaal ayuu mujaahidiinta ku iclaamiyey sanadkaas intii ka dhinaa marka abaabulka dagaalkaas ayuu ku dhammaystay sanadkii labada kun saddex iyo labaatankiina dabcan wuxuu indhaha warbaahinta iyo mucaaradkaba isaga jeediyey gulufkii uu kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga hoosna wuxuu ka watay ajandihiisa iyo siyaasaddiisa iyo danihiisa iyo damacyadiisa gaarka ah hadday tahay dhulboobka hadday tahay inuu qandaraasyo kala duwan uu saxiixo oo uu lacag ku qaadanayo hadday tahay inuu khayraadkii iyo hantidii wadanka iibsado dantii guud iyo dantii gaarka ahayd iyo hantidii maguurtada ahayd iyo hantidii kaleba uu wadanka ka iibsaday sanadkaas oo idil marka waa la arkayay waxa uu sameynayay laakiin cid u dhowaatay ma jirto sababtoo ah waxaa warbaahinta iyo mucaaradkaba uu isaga sii jeediyey gulufka wilaayaadka islaamiga kusoo qaaday boorkaas weyn ayuuna ku daboolay wixii musuq maasuq iyo fasaad ee maamulkiisa uu sameynayey qof waliba oo markaas inuu dhaliilo isku dayana shaabad ah inuu mujaahidiinta taageero ayuu ku dhajinayay labada kun saddex iyo labaatankii sidaas ayay ku dhammaatay labada kun afar iyo labaatankiina wuxuu haddana xoqday kaar kale oo ah xiisadii ka dhex qaraxday ee villa soomaaliya iyo xukuumadda addis ababa ee salka ku heysay heshiiskii m o u-ga ahaa ee somalilan iyo etoobiya ay kala saxiixdeen kadib markii uu isdaad raacsiiyey caradii dadka soomaaliyeed ay ka qaadeen in qeyb ka mid a xeebaha soomaaliya loo hibeeyo etoobiya sanadkaas marka buuqa etoobiya iyo inay cadaawad dadka soomaaliyeed kala dhexeyso iyo inuu la dagaalamayo ayuu warbaahinada iyo mucaaradka haddana mar kale isaga jeediyey sanadkaasna intaas ayuu kusoo gudbay isagoo danihiisii gaarka ahaa iyo musuq maasuqii halkii kasii wada dhulboobkii uu sii lixaadsaday qandaraasyada iyo khayraadka uu hay-adaha iyo shirkadaha reer galbeedka u saxiixayna tirabeel ay noqdeen oo qandaraasyo iyo kontraktiyo xoogan uu u saxiixay hadday tahay dowladaha madiqada iyo kuwa caalamka intaba sanadkan hadda aan ku guda jirno ee shan iyo labaatankana dabcan xasan sheekh dhammaan albaabadii uu ka dhiganayay jaraanjarooyinka ee uu wadanihiisa gaarka ah ku dhex watay waa ay ka soo xirmeen wuxuuna huri waayey inuu la soo baxo wejigiisa dhabta ah maanta dabcan wax weliba dadka soomaaliyeed ay ugu cadaadeen muddo saddex sano gudahooda ayay ugu cadaadeen dagaalkii mujaahidiinta allah fadligiis allah ayaa ku jabiyey dagaalkaas oo ah dagaal saddex weji leh ee allah fadligii waa uu ku guuldaraystay dagaalka military ayaana asal u ahaa oo dagaalka military haddii uu ku jabay labada dagaal ee kale midka militariga ayay tabac u ahaayeen oo guusha iyo guuldarada ka timaada gulufka military ayayna ku xirnaayeen iyaguna halkoodii ayay ku shiiqeen allah fadligii waxaana la yihahdaa awoodda military ahaan guuleysata ayaa ku guuleysata macaarigta kale ee jaanibiga ah hadday tahay awood dhaqaale iyo hadday tahay awood fikir iyo hadday tahay awood siyaasadeed intaba marka guuldaradii ee military ee xasan sheekh maxamuud kasoo gaartay furimaha dagaalka ayaa ahayd tiirka asaasiga ee dhexda ka go-ay kadibna sababay in dowladdiisii ay haadaan kasii dhacdo waa tahay faysal hadda hal sana ayaa u hartay adigoo qiimeynaya xaaladda siyaasadeed iyo midda militari ee nidaamka xasan sheekh waa sidee xaalkiisa maxaase u qorshaysan sanadkan u horay waad mahadsan tahay walaalka khudbadii maanta uu jeediyey haddii aad dhegeysatay waxaa laga akhrisan karay waxa u qorshaysan xasan sheekh maxamuud ee uu doonayo inuu ku fara adeego halka sane ee u dhiman waana in uu dhexda u xirtaa sida uu mar kale xukunka ugu soo noqon lahaa shaqadiisa ugu xoogan ay u noqoto inuu socodsiiyo waxa niyadda uu ku hayo dhanka kalena uu u qamcin lahaa cid weliba oo aragtidaas uu wato kasoo horjeeda waxaad ogtahay inuu samaystay maalmo ka hor uu ku dhawaaqay xisbi cusub oo ay ku jiraan dhammaan xubnihii dowladdiisa ku jiray isagana uu noqday gudoomiyaha xisbiga iyo qofka musharaxa u ah xisbiga ee matali doona wuxuu sidoo kale soo yabyabay oo isku soo abaabulay doorasho uu ku sheegay qof iyo cod oo uu hadda qeybo ka mida bilaabay abaabulkeeda halka ay la gaari doontana ilaa hadda aanan la ogeyn oo taxadiyaad iyo caqabado xoogan ayaa horyaala balse waxaa ka go-an inuu istijaabiyo ilaa inta ay la gaari kartana uu dhaqaajiyo haddii ay u suura gasho iyo haddii ay u suurageli weysa intaba haddiise la saadaaliyo waxaa sida hadda fagaaraha ka muuqanaysa ay u eg tahay in arrintan aysan u socon doonin sababtoo ah ee dhammaan dowladaha wax ku leh talada soomaaliya ee reer galbeedka ugu horeeyaan ma ogola sida uu wax ku wado sidoo kale waxaa maqan maamulo gaar u taagan oo sida jubbaland iyo puntland ay ka mid yihiin isagana ay aada u kala fogaadeen oo ay adag tahay in uu miiska wadahadalada keeno dhowr jeerna uu ku fashilmay marka su-aasha ah maxaa u qorshaysan waxaa u qorshaysan sida uu xukunka ugu soo noqon lahaa taxadiyaad iyo caqabado xoogan ayaana hortiisa yaalla ugu dambeyn faysalow xasan sheekh gulufkii uu ku cilaamiyey mujaahidiinta waxaa ku garab taagnaa maraykanka oo dhiirigelinayay hadda maraykanku weli sidii ma u garab taagan yahay mise way kala dhaqaaqeen run ahaantii xasan sheekh maxamuud sidaa aad ogtahay waa xilka markii uu la wareegayey wuxuu xilka la wareegay iyadoo maraykanka uu ka niyad jabsanaa xukuumaddii farmaajo oo farmaajo xukuumaddiisa waxaa loo arkayey mid gebi ahaanba ka luga laabatay dagaalkii ay kula jirtay mujaahidiinta oo jabtay kadibna uu farmaajo mashquulka ugu badan iyo juhdiga ugu badan uu geliyey oo keliya sidii uu doorashada mar kale ugu soo noqon lahaa dagaalkii ka dhankaa mujaahidiintana uu ka gaabiyey sida maraykanka uu arkayey sidaas daraaddeed xasan sheekh maxamuud markii uu xilka la wareegayba isagoo qorshihii uu kaambeenka ku yimidba aanan guda galin ay isla habeenkii la doortayba kaxaysteen dhinacyada ayay wax ka tuseen tuuto ayay u xireen kadibna dagaalkan ayay fooda u geliyeen laba sano kadib oo laisla boodbooday oo inta udhacayo inta udhac laisla noqday kadib natiijada waxay noqotay wixii aan aragnay oo maraykankii iyo xasan sheekh maxamuudba way isku agdhaceen oo dagaalka niyajab xoogan ayaa labada dhinacba kasoo gaaray waxaana u daliila kulankii ugu dambeeyey ee africom iyo kooxda ridada soomaaliya dhex maray ee xasan sheekh uu fadhiyey taliyaha africom uu fadhiyey safiirka maraykanka uu fadhiyey taliyaha ciidanka ridada uu fadhiyey wasiirka gaashaandhigga ee ridadan ay fadhiyeen oo dhammaantood madaxooda uu miiska ku fouraray niyadjab xoogan iyo kala tagna meesha uu ka muuqday marka xasan sheekh maxamuud hadda hal sano ayaa u dhiman maraykanku marka wuxuu maanta taagan yahay isla bartii uu taagnaa xilligii farmaajo wakhtigiisu uu gabagabada ahaa oo xilligaas farmaajo lagu eedeynayay inuu dagaalka ka gaabiyey sidii uu xukunka ugu soo noqon lahaana uu ku mashquulsanaa xasan sheekhna maanta isla tabtii ayaa haysata oo dabcan dagaalkii mujaahidiinta lala galayna waa lagu jabay waxaana muujinaya maanta mareykanka iyo kooxda ridada soomaaliya ee xasan sheekh maxamuud uu hogaamiyey inay kala tageen waxaa muujinaya maanta mareykanka inuu wada shaqeyntiisii inteeda badneed u weeciyey somalilan iyo puntland iyo jubbaland dagaalka puntland ay kaga jirto buuraha goolis mareykanka iyo puntland ayaa si toosa uga wada hadlaya axmed madoobe ee isaga iyo mareykanka ayaa si toosa uga macaamilaya somalilan aqoonsi la siinayo ayaa la hadal hayaa oo mareykanka iyo iyaga si toosa ay u mucaamilayaan oo aragti waxaaba jirta ah in mareykanka uu ka quusto siyaasadda madhaliiska ah ee koonfurta oo awoodiisa uu isugu geeyo dhanka waqooyi sidaasi lamid ah waxaa jiray warbixino soo baxayay oo tilmaamayay in safaaradda mareykanka ee muqdisho in gebi ahaanba la doonaya in albaabada la isugu dhufto haddii xitaa aan albaabada la isugu dhufan waxaa laleeyahay waxaa la yareyn doonaa dadaaladii diblomaasiyadeed ee mareykanka uu ka waday soomaaliya ee ku aadanay dowlad dhiska soomaaliya ee uu muddada dheer ee kusoo tacabeelayay waxaa intaas sii dheer maanta in mareykanka uu noqday midka hortaagan dhaqaalaha loo raadinayo howlgalka ee midooda afrika ee soomaaliya waxaana u sababa baa laleeyahay inaysan u muuqan guul howlgalkan laga keeni karo haddii dhaqaale loo raadina dhaqaalaha loo raadin doono uu noqon doono dhaqaale iska furan oo weligii socon doona intaas waxaa sii dheer baa laleeyahay si shakhsiyan ah xasan sheekh maxamuud iyo mareykanku inay isqabteen iskuna qabteen habdhaqanka siyaasadeed ee xasan sheekh maanta uu adeegsanayo ee uu ku qamcinayo mucaaradka iyo maamul goboleedyada qaarkood ee uu doonayo inuu xukunka mar kale kusoo noqdo cid waliba oo isaga kasoo horjeedana uusan dheg jalaq u siin oo uu ka socdo mareykankuna war-saxaafadeedkii ugu dambeeyey ee kasoo baxay waaxda arrimaha dibadda mareykanka gaar ahaan xafiiskooda afrika waxay sheegeen inaanan la aqbali doonin hanaan kasta oo doorashada iyo dastuurka ridada lagu bedelayo oo aysan ogolayn maamulada hadda maqan sida jubbaland iyo puntland oo kale sidaan kuu sheegayna kulankii ugu dambeeyey ee africom iyo madaxda ridada dhex maray wuxuu ahaa mid laga akhrisan karay inay labada dhinac sii kala fogaadeen marka allah fadliga walaalka xasan sheekh maxamuud waxaa maanta lacnadaya dhiigga dadkii maatada ahaa ee muslimiinta ah ee uu ku laayay wilaayaadka islaamiga iyo colkii uu shareecada islaamka kusoo qaaday wixii uu raadinayey ee uu doonayay inuu xaqiijiyana dabcan ma uusan gaarin damiciisu wuxuu ahaa maanta inuu raaligeliyo mareykanka isagana lagu sharfo in xukunka lagu sii hayo laakiin intaba ma dhicin mareykankii uu raaligelintiisa raadinayna maanta wuu ku carooday damacii uu raadinayna wuu ku hungoobay arrimaha layaab kale iyo warbixinada qaar ee aan arkay waxaa ka mid ah in xasan sheekh maxamuud xilligii gulufka xoogan uu kusoo qaadayay wilaayaadka islaamiga si gaara waxay ay ugu yeerayeen wejiga dambe ee isagu uu fadhiyay dhuusamareeb kuna tageen ceelbuur iyo deegaano kale oo dhowra ay ku tageen in intaas oo harjad ah loo marayay in la diyaariyo oo keliya warbixin la doonayay in loo gudbiyo gaalada caalamka si xoogaa rajo wanaag iyo yadidiilo looga helo ee reer galbeedka warbixintaasna waxaa la doonaya in la tuso dowladaha daneeya soomaaliya oo shir markaas dhacaya ayaa la doonaya in takhriir loo geeyo sidaas daraaddeed ayaa duulaano xoogan oo abaabulan halmar wilaayaadka islaamiga lagu soo qaaday oo aad ogeed ilaa markii dambe cirifka fog oo ceelbuur ah inay tageen deegaano dhowrahna ay qabsadeen laakiin waxaa leeyahay allah fadligii warbixintii la diyaarinayey oo intaas juhdi ah loo sameynaya oo idilba qabtii coos weyne ayaa ku dhacday islamarkiina wixii oo idil ayaa halmar isbedelay oo waa tii la ogaa in ciidanka ridada ay ka soo baxeen dhul aad u ballaaran oo islamarkiiba warbaahinta adduunka oo idil ayay dhacdadii coos weyne qabsatay gebi ahaanna waxay rogtay suuraddii ay doonayeen kooxda ridada soomaaliya inay adduunka ka dhaadhiciyaan oo ahayd inay ciidan xoogan tababareen dhulna ay qabteen waxaana soo baxday in ciidankii la tababarayna lagu dhameeyey furimaha dagaalka mujaahidiintuna ay mar kale dib usoo rogaal celiyeen marka allah ayaa ku mahadsan oo saddexdii sane ee lasoo dhaafay addoommadiisa mujaahidiinta ahna guuleeyey cadowga islaamkana hoojiyey rajadoodiina ka dhigay halbacaad lagu dhisay أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreebka wararka ayaad degeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah aalaab waxaa halkan ka soo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay bashiir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mujaahidiinta nusratul islaam oo weerar laba boqol oo askari lagu dilay ka fuliyey burkina faso ciidamo aada u qalabaysan oo ka tirsan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar aada u xoogan ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaal waddanka burkina faso ee dhaca galbeedka qaaradda afrika weerarka oo ahaa mid si weyn u abaabulan ay mujaahidiintu ku ekeeyeen saldhig ciidanka ridada burkina faso ay ku leeyihiin magaalada jibu ee ka tirsan gobolka suum waxaana halkaas halaag daran loogu geystay ciidanka xukuumadda ridada wagaduugu war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin faafisayna mu-asasada azallaaqa ayaa lagu shaaciyey in weerarkaas allah fadligiis lagu dilay ilaa laba boqol oo askari oo murtadiin ah halkaa lagu soo furtay hub iyo gaadiid dagaal mujaahidiintu waxay sheegeen in weerarkan uu dhacay axadii lasoo dhaafay marka laga soo tago askarta boqolaalka ah ee dhegta dhiigga loo daray waxay dhanka kale mujaahidiintu weerarkan kusoo furteen afar baabuur oo kuwa dagaalka ah iyo hub culus iyo kuwa fudud hubka lagu soo qhaniimaystay weerarkan ka dhacay jibu waxaa ka mid ah laba qori oo hoobiye ah afar qori oo dhashiika ah sagaal qori oo r b g ah labaatan b k m ah laba boqol iyo lix qori oo a k afartan iyo toddoba ah siddeed baastooladood lix iyo toban sanduuq oo rasaas ka buuxdo lix iyo toban mooto iyo agabyo kala duwan oo fara badan weerarkan labada boqol ee askari lagu dilay ee ka dhacay magaalada jibu ayaa kusoo beegmaya xilli weerar cagmarin ah oo isla axaddii lasoo dhaafay mujaahidiinta nusratul islaam ku beegsadeen saldhigga maleeshiyada ridada burkina faso ee tuulada sooli lagu dilay lixdan askari oo murtadiin ah halkaa lagu soo furtay gaari ciidan hub iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah haddii aan halkaasi uga gudubno warbixinta mareegta calamada waxaan markaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa boqol qof muslimiin ah oo ku shahiiday duqeymo ka dhacay filistiin iyo trump oo weli sii wadaa safarka oo lacagaha uga aruursanayo dawaaqiidda khaliijka xilli hogaamiyayaasha xukuumadaha dabadhilifyada khaliijka dhulka jasiiradda carabta qaab tamashla ah ugu soo dhoweynaya mujrimiinta madaxda ka ah dalka maraykanka ay sahayanadu xasuuqii ugu darnaa ka geysteen magaalada khaza duqeymaha oo ahaa kuwo aan kala joogsi lahayn ayaa gallaaftay nolosha boqol ruux halka boqolaal kale ay ku dhaawacmeen saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in dadka shahiiday ay u badan yihiin haween iyo caruur ku sugnaa xeryaha barakacyaasha sidoo kale yuhuudda ayaa duqeysay dhowr cisbitaal arrinkaasoo sababay in ay shahiidaan bukaano dhaawacyo qaba oo cisbitaallada jiifay iyadoo sidaas loo xasuuqayo shacabka muslimiinta reer khaza ayuu hogaamiyaha maraykanka mujrim trump wuxuu sii wadaa socdaalkiisa tamashlaynta iyo dhaqaale urursiga ah ee uu ku joogo mandiqada loo yaqaan khaliijka carabta trump oo maalmahan ku sugnaa wadamada sacuudiga iyo qatar ayaa maanta tagay magaalada abudubai ee imaaraadka carabta socdaalkan oo noqonaya midkii ugu horreeyey oo madaxweyne amerikaan ah uu ku tago dalka imaaraadka muddo toddoba iyo toban sano gudahood ah ayaa daaran in hogaamiyaasha imaaraadka ay lacago balaayiin dollar ah ku xareeyaan khasnadda maraykanka waxaan markaan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa madaxda sirdoonka dowladaha bariga afrika oo walaac ka muujiyey amniga gobolka magaalada adis ababa ee caasimada dalka itoobiya waxaa shalay ka furmay shir heer gobol ah oo ay isugu yimaadeen hay-adaha sirdoonka iyo kuwa ammaanka ee dowladaha bariga afrika shirkan oo ay isugu yimaadeen saddex iyo toban ka mid a madaxda hay-adaha sirdoonka iyo nabad sugidda ee bariga afrika ayaa la sheegay in looga hadlayey sidii loo xoojin lahaa iskaashiga dhinaca sirdoonka ee dalalka bariga afrika ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda itoobiya ninka lagu magacaabo taasir gabri ayaa hadal uu ka jeediyey shirkaasi ku nuxnuxsaday in waxa uu ugu yeeray argagixisada ay weli khatar ku yihiin gobolka isagoo ku baaqay in la qaato habab cusub oo ku saabsan shaqada sirdoonka si kastaba ahaatee kulankan ka dhacay magaalada adisababa ayaa ku soo aadayaa xilli xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalanta bariga afrika ay dhowaanahan la wareegtay magaalooyin iyo deegaano badan oo dhaca koonfurta soomaaliya iyadoona kulaalayso magaalada caasimadda ah ee muqdisho waad mahadsan tahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka baraha bulshada waxaa si weyn looga hadalhayey socdaalka uu trump ku tagay magaalada abudubai maxamed bin zaayid oo ah xaakimka dabadhilifka ah ee imaaraadka carabta ayaa si foolxun trump ugu soo dhoweeyey magaaladaasi warbaahinta ku hadasha afka imaaraadka ayaa laga sii daayey muuqaalo muujinayay bin zaayid oo dumar qaaqaawan saf u soo gelinaya trump si uu ugu soo dhoweeyo kumanaan muslimiin ah oo arrintan uga falceliyey baraha bulshada ayaa ku tilmaamay mid lagu ihaaneynayo dumarka muslimiinta dadka ayaa sheegaya in dhaqanka madaxda imaaraadka carabta uu yahay mid gaalada laga soo minguriyey ujeedkuna uu yahay in lagu burburiyo akhlaaqda muslimiinta soomaalida oo barta facebook qoraallo ku faafinayay ayaa ka wada sinaa in dhaqamada madaxda imaaraadka carabta ay yihiin kuwo aada u liita oo ka dhanaa islaamka iyo ehelkiisa haddii aan eegno qaar ka mid ah fikradaha dadweynaha ee baraha bulshada waxaan soo qabanaynaa cabdiweli goobe qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay maardul xijaaz oo suubanuhu sala allahu calayhi wasalam ka soo jeeday baa maanta inta gabdhaha timaha qaaqaawan gaal xun lagu soo dhoweynayaa diinta sidan loo galayo alle ciqaabteeda waa idinka waraabin doonaa ayuu yidhi maxamed cabdulaahi qof ay ugu qorantahay waxa uu leeyahay markay ixtiraamkii iyo dhaqankii carabtu ka baxeen waxay u nuglaanayaan sidii reer galbeedka oo kale ma aha dhaqankaas mid islaamnimadu iyo sooyaalkii carabtu ay aqbalayaan lacagta iyo siyaasadda ma qarin karaan ceebta jirta farxiye maxamuud waxay leedahay madax liita markay muslimiinta hogaamiyaan ihaanadan baa dhacaysa bashiir aragtiyadii dadweynuhuna halkaas ayaan kusoo koobaynaa xubintiina caawa waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تجلب نصرا وفدة عظمى لجيل
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool xaflad lagu soo gebagabeynaya macadu shareeca ee wilaayada bakool ayaa lagu qabtay degmada tiyoglow taasoo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo malaaqyo dhowaan waxaa degmada tiyoglow lagu qabtay xafladda heerkeedu sareeyey oo lagu soo gebagabeynayey macadu shareeca oo muddo ku dhow saddex sana furnaa ardayda ayaa ku bartay funuun kala duwan xafladdii lagu soo xirayey waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen ardayda ayaa halkaasi bandhig cajiiba ku sameeyey نحمد الله تعالى ونشكره لجميل إحسانه وجزيل عطائه الذي امتن علينا ما لن نحصي ونعد من آلائه ونعمائه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونشكر أيضا المشاركين لهذا الحفل البهيج في اختتام وتخرج طلاب معهد الشريعة في ولاية بكول الإسلامية أهلا وسهلا بكم ولا ننسى أن نسدي خصوصية الشكر لعلالي الأمة وأمرائنا يرأسهم الشيخ أبو عبيد أحمد عمر حفظه الله ولجميع القادة والمكاتب ولجميع القادة والمكاتب بجهودهم المتوافرة على إتمام مقاصد الشريعة وخاصة مكتب الدعوة والجيش الذي نستظل بجناح مهجهم والذي نستسقي من مخ جماجمهم ونود أقول وجيزة حول معهد الشريعة في ولاية بكول الإسلامية المعهد تم افتتاحه في الرابعة عشر من شهر صفر عام 1444 هجرية في ولاية بكول الإسلامية لزمرة من متخرجي معاهد القبائل الفائقة فأهلا أيها الأحباب بمحضن أشبال الجهاد وأفلاك نجوم الرشاد مدارها مدى العباد تلامذ هنا ولكن المرام البيان والقناع مرحبا بمعهد قد أثمرت جهوده وأينعت ثماره اليوم يوم التخرج والطلاب للعلم حاملة يستعدون أن يكونوا في الورى الفضاحلة فيا لها من همة عالية ترى النجوم إذ سطعت بدورا والبدور شموسا إن اكتملت ذرورا ولكنهم أنفع للخلق من الشمس والبدر درسنا جل فنون العلم واتسمت الأذهان بالفقه والفهم من بين دنيا ودين شرعي ومادي كل فن من جذرته إلى ذروته من سورة الناس إلى الفاتحة تحفيظا وتجويدا وتفسيرا ومن متن الغاية إلى السراج الوهاج ومن الأجرومية إلى الألفية ومن البيقونية إلى الألفية العراقية وهكذا الملموح غيض من فيض فضل من الرحمن في وبل الصدى هامت به الظمأ فأرواها الهدى فالشكر لله ثم للمعلمين بجهودهم المتواترة المتفاورة جزاكم الله خيرا وإن غايتنا وهمتنا أن نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد بإذن الله كما هو المأمور من الشارع قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلهي سبحانه وتعالى مبلع إن الذين هان توفاهم الملائكة ملائك دوستي ظالمي أنفسهم نفيال جهان ظلمي يؤيهن qaaluu malaa'igdime magara'ana fiima kuntum fii ayi fariiqin kuntum koox eega suunaytan a fii fariiqi almuslimiina am fii fariiqi almushrikiin qaaluu markaasya magara'ana yo u dardardaan kunnaa unama hayna mustadcafiina haanula daciifsadow fil ardi arlaada teelka daciifsadow qaaluu markaasya malaa'igdime magara'ana alam takun ardullaahi ma ilaahay dhulshay ma ahane waasicatan towaasaca ma ahane reefa tuhaajiruu isinka hijrootan oo fiiha arlaadaas oo waasaca ka hijrootan markii malaa'igtaasan ardi cudurdaar waayan ilaa abaalmarintu sheegay meray fa ulaa'ika kuwaasay ma'waahum makaana hooyinjo jahannamu jahannamu wasaa'ad jahanamada yahum masiiran milan ahaad ila almustadcafiina haanila daciifsade maahi oo min arrijaali reegu ku mid e iyo wannisaa'i bilaandu ku mid e iyo walwildaani awlaadu ku mid e haanas oo laa yastadiicuuna an awoodna xilatan karti iyo xiladiyo ka bahan awoon walaa yahtaduuna waan an kahanuunan sabiilan waddo oonay daarul islaam geesaasan an kahanuunan markaasa meray fa ulaa'ika kuwaasay casa allaahu ilaahay ma xaqiiga kaya an yacfuwa in isku cafi canhum yojo isku cafi wa kaana allaahu ilaahayna may bahaadee waan iyaa cafuwan ali cafis badan oo afiran dembi dhaaf kafuuran dembi dhaaf badan waman yuhaajir lanka hijrood fii sabiili illaahi ilaahay wajiiska hijrood ama ilaahay raaligeliw jey rasuul jey hijrood ajid may ba helay fil ardi arlaa dhaxdee may ka helay muraaqaman meel cadow jey ka dulaayo oo hela iyo wasacatan meel risqi waasaca ilaahay subxaana wa tacaala siya waman yakhruj lanka bah min beytihi guriji ku bah muhaajiran ila allahi wa rasuulih ilaah iyo rasuuljay dartis usan hijiroodow baha uma markaas kadib yudrikhu lmowtu uu soo daartay muslimiinta deeri haleelna kadib geera haleela faqad xaqiiqa waqaca dhihi ajruhu ajarji cala allahi ilaahay korjiya ka dhihi wa kaana allahu ilaah inama haadaya kafuuran allihii dhaafow oo raxiiman naxris badan intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey natiijadii imtixaankii ay galeen ardayda iyo jawaa'istooda ardayga koobaad alfaa'iz alawal waa ardayga la yidhahda xamse mustafa cali nuur darajadiisana ay tahay nisba mi-awiya loo qaybiyo saddex iyo toban maaday ahayn mawaado boqolkii macnaha sagaashan iyo toddobo dhibic lixdan iyo sagaal ayuu keenay marka waa ardayga faaisul awal ha soo istaaga ardayga isaga ah darajadiisana waa taan sheegnay jaa-isadiisana waa lacag konton dollar ah ha soo istaaga maasha allah ilaahay ha barakeeyo ardayga labaad alfaa'izu athaani waa ninka la yidhahda xasan isxaaq macalin maxamed darajadiisa nisba maawiye marka loo qaybiyo waxaa weeye waa sagaashan iyo lix dhibic sagaashan iyo labo waa dhibcooyin yara isu dheer yihiin wuxuu ku guuleystay isagana jaa-iso dhan afartan dollar maasha allah ilahay u barakeeyo subxaana wa tacaala ardayga saddexaad alfaa'iz athaalith waa sacad cali ibraahim sacad cali ibraahim darajadiisa waa sagaashan iyo lix dhibic toban iyo shan jaa-isada uu ku guuleystay isagana waa soddon dollar ilaahay ha u barakeeyo cilmigiisana allah ha u barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala ma fidneeyo ummadda kii anfaca allah ka dhigo cilmigiisa kii ku intifacna allah ka dhigo ku camal fala waxaan rabaa laba arday oo akhlaaqda la yidhi ayagana ha lagu abaalmariyo baa iigu xigo ardayga koobaad waa macalinmadey macalinmadey soo istaag maasha allah ilaahay ha barakeeyo kolley ragga waa wada yaqaanaan qaniyon can tacriif waaye soo ma ilaahay ha barakeeyo isna waxaa la siiyey jaa-iso labaatan dollar ah ardayga labaad waa maxamed nuur macalin amiin ilaahu barakee ilaahu barakee wuxuu ku guuleystay waa la siiyey waa labaatan dollar waay qaar ka mid ah malaaqyada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa kelimaadkan dardaaranka goobta ka jeediyey tankal akhyaare insha allahu may badardaarmey ooqaad badan yan haniibi xanto badan an haniibi masqaan badan an haniibi insha allahu ini dhiin laayacan dhiin laayacanna haddii la shartaw dadkii intii arkay gacantahani haay dugsiga hore lahakubahi qoodam haddi lahakubahi hadda ardayada natiijada inta marohay maylukii habay malka hilmaansan meelkaalkii gudbii doon ini dadlaku warqa wetiin ini la ogaado linglaayacanna oo qaadi lahamoodi linglaayacanna warida takabahi insha allahu taa dardaaro oota una haddii ana noqobadii walaaya islaamiga bakool insha allahu way baa garabsiinka anaa ilaahay kitaabsi isa garabsiin insha allahu ilaahayna min allaayacaw haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala garabkeen ayi ilaahay min allaayacaw gaalana manoo guuleysadaas allahu akbar insha allahu gaalo inu ku guulaysadaan haddi baa ku guulaysani waryaraan indhama xilligaisan alxamdulilaahi oo taleeda qabsataan gaalo way baa liinku taba seeda doona ha meeleenka dambe oo falastiin hadda arday alle kagu maadahay allahu akbar jazaakum allahu khayra aljaza way baa siinanaa dhalinyara oo qaada ilaa langada jinkaae antii arkay diinhan baradaan ay ka duubsanay may lafaday lankada taduuba uni adna horto dhalinyaradiisa deediin hayti insha allahu may buahan iisan haduubtan ilaahay kitaabkiha kaduubtan yalin baahanyi oo xamaasad dhalinyaranama siin qaadna ee ogdiin cumar ibn khadaab radi allahu canhu dadkii la talada jari dadkun haya waan amiiru muminiin ahaay ee ma arkay mar dadkii la talada lahay oo geedka wanaag dadan horka hayla aysangu inii arday aysanku muuqan marka dhalinyarownimo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu koley sida walaalka haddana in sheegay rega kow dugsigan madi macahadkii hore lahakuba macaahidii lahakuba rega dugsigan hadandaninka gebagabaabaha boqol i labaatan say oo kale sheegay labaatan i sagaal ini bahan hadda sagaalun i kow in marxalad badan allah ka mari regi haka sabari intaas juhdigaas lama qiibod rega bahi naftitiis lama qiibodahayan rega hadda fadhiyoona koley saaslaw ilaahay maysin ku rajeene dadkii ka guulaysaday cilmigii oo inta ku qaadeen islaamka daafooshay deersii allah sin ku dhig ilaahay may ku baryaane dadkii ducad ilallaahi naqday diintii ilaahay in gargaaray ummadii muslimiintahayti imbaahanayti deertii allah sin ku hel ilama inta kaga qoranayti ha araga jarnayha kullu aatin qariib ila almachad iyo oo dhararaayan rigi lama nooc ba an dhararaayan koley rigii bahyi ba tusaale ee ogda lama nooc in dhararaayan lankomeen dhararaaye cilmiga iyo diinta ilaahay usanta ka qaadadi iyo waxyaabaha odowka hadda kasa suubiyahay madii usa fiiri dharar oo odowkaas la dagaalanshay dhararaw yaan dhararaay rignimo aan dhararaay baadamuundanimo ilaahay ma noodhaka dadkii baadamuundanimo aan dhararaay ilan kullu aatin qariibin ilaa almacahad tooba lilahay geedka alxamdulilah macahadkii se sharaflea ninka gabagaboowi abni iyo barwaaqi ninka gabagaboowi dadkii ku faa'iidaysaday adduunyo iyo aakhare ka liibane allah noo dhaka ikhwaani maysinku baahangnaa ilan lama siyaaba mahani martay mudiirka haddii hanawaca lama armoodahani maraasi kolkoo farxade i kolkoo natan ah may natangni haytay mudiirkoobahna waco walaala fokday waaysangna ar natangani hayt mudiirkoobahna waco baryahe ulmadii inta hayti bandhagaa jaran aroo kuriyta intaa surmaano ilaahay diintiisa akhriyaan farxad ii oytan jecel horreasin qaadan ilaahay maysin ku baryaane dadkii ilaahay raalli ahaashadiisa iskilka la halay oo sabab in iska naqday ilaahay jannadiisa iska deeri allah noo dhaka ikhwaan jazaakum allahu khayr ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa soo gebagabeeyey xafladaasi bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala mayba aan mahadnagay macallimiintii macadu shareeca oo aan ka horreeyey mudiirka oo muddo hadda taqriiban saddex sano oo waxyar dhiman oo walaalaha marka may la raay dadaal iyo juhdi iyo wali korsho ka jari walan shal reeban insha allahu tacaala maan aan hagarsana allah subxaanahu watacaala miisaankan hasanaadka siinka kab yallana runtii walgala un hadda siin haayna mala an haayna may la raay bashaaradii rasuulka sala allahu alayhi wasalam dadka maanaa dadka kheerka baraw diinta baraw aan ku bashaaray walan haayna una siin haayna male hadiidkaasana siinka bashaarayaana nabigan sala allahu alayhi wasalam may barayhan إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له إن شاء الله تعالى ويبلنا جزاكم الله خيرا معاهد هذا كل ما ينكوين ملاي سدح معدا أنت كقول سنين سما معاهد دي هور رجال معاهد القبائل هذا الانبياء معاهد البصيرة معاهد داس معد معاذ بن جبل معد إمام الشافعي iyo macahadu abi cubaydata lamana may ka yaalan eelansaar abu cubaydana may ka yaalan ha tiyeglo macaahidaas taariikhdii marka una furaani imtixaanka la qaaday ogaytan maal hudayfiyo shiimooyi isla jarni ani furi ma aha hiddaas mana saas ma saddexdan ma ahad iyo shan ma ahad oo bayka yaalan markaas may wal iska jari lamada wiilaa iska jara may eedanka faraxsanaa insha allahu tacaala miraagi usugahay un raadiyaani oo geeka bislaaday la goosadaay yaa ilaahay umriciinsi allahu akbar may kaloo haddana farxad lamaad aha macadkan haddana meelo maana ka furnaaya ka qalan jibiyahay haddana wilaayadii aan haddana amiirin aha maana shalayna ani ha furi hadda meelkaalmalindarin hadda nasiibka meenadati ardaydii maana sha ani shalay walan furi maahidio an maana galanto kahay weliba ani galanto kahay maana saas ma tiyahayti marka hadan may waa un oo hadan maahidi galanto kahayn hadan geeg hanin dhamaaday waa allah subxaanahu watacaala walan kama hadnaga waay jazaakum allahu khayra jazaa walaalayaal waafajin allah waay koo walaa isan geeg kahalan nicmadu in isan sabartan muddadii inka talagale xarakatu shabaab almujaahidiin maahidaas iyo socdan معاهد القوائل مركي حق جرتان إتان مركي الاسكدر ما يغسنو تضب السنة تقريبا تضب السنة بقاو أو تضب السنة يا ولا برداسا وقتيرا وقتير ما يا انت اسمرك ما يرهي ولا لها برداي sabar iyo dulqaad iyo mayba kakoytay waafajin alle in isan dhammaysatan isagana si muwaalata in dhammaysatan horta allah ang mahadnaga may kaloo siin sheegay walaalyaal todobadaas sano walbarashada laka jari jihaadkana si la in socday gaali maanashaa dadli dibid mudooy caddaan iyo marka may la raayahana weerarti dagaalkaasaa laka jari ilaahay fadishii hal maalan masaal hamiin oo qura iyo ashi iyo qadasiin gembiidii mala koleysi anag male saas ma dabkiina shidanaay kitaabadiin walsiin akhriyaay daraasadiina ingadhacma kakoyn taas markuu may sabab ngeh bifadli illaahi yaa awalan kakoyte uma may kakoyte bidami shuhadaa iyo juhdiga umarada jazaahumullahu khayra jazaa iyadoo geeka may la rahay xaya cala aljihaad waidastumfirtum fanfiruu lamarahay iyo haddana may la rahay dadkun jihaadka may wahaan yoo badeeri doonaan dhimale war jihaadka may la rahay habadridowka sax waa lambaahanyi waa daruuri waa muhim haddana may kale yaana lambaahanyaa dad marka ducaad eh haddii jazaahullahu khayran shaacirka gobajiga ka jartay meelo maanaa mujaahidiinta furaan in una dacwad ku gudino fadaha ayna are ogda yana noo sugahay marka ma jazaahumullahu khayran walbadan la siin ku baahan yihi intaas ku siiwiin in marka culummo la hasaara dad culummo ee la hasaara may wahaa ahdaafta macaahidda shariicada islaamka laga asaasiya ku madan geekan alxamdulilah ilaahay kama hasan haysan nicmadaasi hayte halni may lan baahan yahay jazakumullahu khayran in laka fara adeego ilaahayna lankama hadnago may dardaarmey cilmiga ziyaadintiis iyo kordhintiis haddii ata walilaha gaad in la muraajaceeyo haddii ata may la rahay in oo horey langwooda cilmiga waa waajib diineed oo sinsaaran waay laakiin waa bintulku tabo laba maanaa inshaa meeliya hadhooshan bahow kii daaci nagada kii qaadi nagada kii may la rahay askari nagadoo furunto horseed iyo kii may la rahay daaci nagadoo meelo la jeebo dhatiyob may an baahanta mar kasta meel kasta ada roogta may la faday in cilmigii adag kororsato waana ziyaasata jazaakum allahu khayra jazaa intaas daas aan ka gudbay may kaloo ka darfaday insha allahu tacaala walaalayaal inta hoob laku baho beeyo yala sehde beeyadaas yahayta may lan baahanyaa qofka in saalix nagada muslix nagada saas ma qofkan ka fadli badan kaas saalixu linafsihi hayru muslixin usulaylan kun manaa faa'iidiiska koobantaa walba ma hagaajiya walba ma bedelaw dacow ma gudaa walba ma gudaa laakiin ahlu khayru may la rahay aadaabtiis akhlaaqiyaadsi cibaadadiis mucaamalaad iyo kulli maasha allah boqol boqol waay laakiin wal ha ku gudbaayo nacfiya dadka n gudbaa male kaas weli mayba kasugunya usuura kasugunya maa weli may la rahay silfadaay ma eh may kusii fayla kan sidahaad usana may bajaree kulamaada jaro laraw muslix waan hadan khayru saalix us dadka khayrka faree wala sheegee laakiin usoga gelibgeliw manaa luugluug waay laakiin dadka khayrkan sheege usan walay ku dhiman kaan ka fayla sidahaad keew saalixun muslixun usana manaa akhyaaru dhaqan shay akhlaaqiyaad shay maasha allah cibaadaadkiis zuhudiyaad yay dhisinyin umudana manaa inshaada ku dhise marka naganeen lankas unu noomide saalixun muslixun inuu nagan insha allah jazaakum allahu khayran ilaahay mayba ku rajeeyaan in allah subxaana wa taala adogu noo jibi may lana wal siin sugaay umadu siin sugaas kii eelansaarka koy markii eelansaar seeda wal sugaay kii may la rahay tiyeeglow roogey usuna markii inta ku baha wal sugaay may laku sugaay umudi intaas kuma qonaytan aada kiin bahanahay ti awka kiin bahanahay ma ehran unugey walaal iin baroy meela laka bardahay islaamka kiin bahanahay ila jihaada laka jarma jihaadka farad uleeng ma haa jihaad farad uleeng waay jazaakum allahu khayran marka may ballanaa insha allahu tacaala dadka mucaskaraadka buuyahay oo gaalada la xisaabtamahay cadowga ilaahay istishaaddika galahay inqimaasiga galahay dadkaas oo kale yaa lamid atiin dhallinyarada facigiin laakiin isamayl siin dooray in wal barataan wala barataan alxamdulilah wali hadda ku dambeeya may la faday islaamka in isan marka may la rahay waalid siin eye isan ogaataan waalida siin eye runtii nicmadan isan hallanamaha jarjar meel hadda ku jartoon caalamka yarta maana naadir waa haddii la helona maanaa insha walyar waay naadir waa marka nicmadaasi hayt ilahay inka mahadnaga waana xasuustaasna siinka jartoy culuwul himan haylakooy may haka gabagabaaye wala geeg anka baahi badagna addacwatu ilallahi mudun geegka may la raaya jahliga inta roogaan duurkunka jaran gaal jarte baadiid meel kasta tuulooyinka roogaan dacwada laladeeri waasanyi ducaadda maanaa hadda gobolka boqol roogta haddii la xisaabiye inta haddii sanka roogdan shanka meel haddii lan giibi meelo maanaa inshaa makbada koran khumus makbada koran wamaa daalika may la raayo waana wal dadaalohay marka insha allahu taala may lan baahanyaa dacwada in qiib laku qaadado allah mayba weydiisadaana in cadowga allah subxaana wa taala noo jibiyo walaalaha falastiin ee ghaza allah subxaana wa taala imtixaanka ku dulqaad culays badan a jar dhammaan muslimiinta meel kastiyo roogaan turkistaan sharqiya haddii ata kashmiir haddii ata haddii may la raayo muslimiinta ruhinga ata dhammaan muslimiinta meelba geeka laku dulmiyahay allah subxaana wa taala cadowga ha ku dulqaado insha allahu taala ilaahayna sababniinka waala dadkii horooye fadi masjid ulaqsa dadkii masjidul aqsa horeeye fadi yaa inta rooga insha allahu taala uni ku mid ah marka insha allahu taala raayada tawxiidka dadkii kor intaaga fadi oo marka kor weelo fadi oo ilaahay kitaabshii koran waa halfad ilaahayni dhig jazaakum allahu khayra jazaa وبارك الله فيكم انتاسنا معدكي دراسيسنا إن صوتي ميلاني جب جب سنت جزاكم الله خير الجزاء وقتنا أيكم فايدة يسدوي بارك الله فيكم تاسك جب جب إن شاء الله guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreebka wararka oo qodobo xiisaread ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay inoo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu